إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan shan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqotay dagaalbeeleedyo ka dhacay gobolka galgaduud qaar ka mid a ehelada gabar uusaygeeda ku dilay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen meydadka afar dhallinyaro ah ayaa laga helay xeebta liido ee magaalada muqdisho halka mid kalena lala yahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerara ka fuliyey dhulka soomaaliyeed ee kenya haysata iyo meelo kale ciidamadii dowladda federaalka uga dhaawacmay dagaalkii daraad ka dhacay deegaanka warciise ayaa la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dhigay isku soo baxay uga soo horjeedaan maamulka halkaa ka arrimiya kenya oo boqolaal gaadiid ah ku weysay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa turkiga ka iibsanaysa gaadiid nooca ciidanka ah shil khasaare geestay ayaa ka dhacay magaalo ku taala galbeedka waddanka turkiga ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran shan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqotay dagaalbeeleedyo ka dhacay gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey wararka aan ka helayno deegaan dhaca gobolka galgaduud ayaa ku waramaya xili dambe oo xalay halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyey maleesyo beeleedyo ku sugan gobolka inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku dhimatay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkan oo u dhexeeyey labadani maleesiyo beeleed oo isku haysta soohin dhaca gobolka galgaduud ayaa ah mid soo laabatay walow ay joogsatay xabadda labadani koox ayaa haddana waxaa deegaanadii lagu dagaalamay ka taagan xiisad colaadeed sida ay ku soo waramayaan dad ku sugan deegaanada ay diriirtu ka dhacday sida looga bartay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaanan weli wax war ka soo saarin dagaaladani ka dhacay gobolka galgaduud iyada oona inta badan dagaalada dhex mara beelaha walaalaha ah ay huriyaan dowladda federaalka maamulada ku daaban shisheeyaha gobolka galgaduud oo dhaca bartamaha soomaaliya ayaa waxaa marar badan ka dhacay dagaal beeleedyo ay ka qayb qaateen dowladda federaalka iyo maamulka galmudug kuwaas oo ay dad ku dhinteen halka kuwa kalena ku dhaawacmeen qaar ka mid a ehelada gabar uusaygeeda ku dilay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen haashim cabdinaasir ayaa warkaas inoo faahfaahinaya faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhacdo naxdin leh oo ka dhacday xala fiidkii magaalada muqdisho ee caasimada dalkeenna soomaaliya taas oo loo geystay qof haweeney ah wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xala fiidkii degmada wardhiigley lagu dilay gabar lagu magacaabo salaado faarax cali taas oo uu dilay ninkii qabay sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid a ehelada gabadha waxa ay sheegeen in si arxandarro ah loo dilay gabadhooda islamarkaana ay dalbanayaan in cadaaladda la horkeeno ruuxii geystay falkan
mideeda kale gabadha oo maanta naga geeriyootay oo gacanka khadaran ee dishay magaceedana salaado faarax cali aldhaaba walaasheeda iskooiskuaa baanahay gacanka khadaranaa dishay waxaa waaye seegeedii oo in muddaa isku dhacsanaayeen oo arrintoodii lagu guda jiray xeer odayaal marka kolley gacanka khadaranna waa dishay sida la sheegay bir iyo waxbaa le madax ugu garaacay gacmihuu ka xerxeray wuu ceejiyey wuxuu u dilay si xaqdarraah wuxuu bararsaday nafsadeed inuu dhaqaado allah wax dil lain sabab ayaa loo wareeyay arxan laawo ayuu maanta noqday waa macalin iskool waxma uma dhalan dhacdooyinka noocaan ah ayaa ku soo badanaya guud ahaan dalka soomaaliya waxaana sanad ka hor sarkaal ka tirsan maamulka jubbaland oo magaalada kismaayo ku dilay xaaskiisa oo ku sugnayd gurigeeda sidaasi lamid a sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa isna magaalada muqdisho ku dilay haweenay uu qabay waxaana arrintaas u sababa saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalk oo isticmaala waxyaabaha maanka dooriya meydadka afar dhalinyaro ah ayaa laga helay xeebta liido ee magaalada muqdisho halka mid kalena lala yahay warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya zakariya cumar xeebta liida ee magaalada muqdisho oo ah goob dowladda federaalk ay kore ugu qaadayso sinada iyo dhaqanxumada ayna sanado badan u dabaaltegayeen wiilal iyo gabdho badan islamarkaana ay ka furan yihiin hoteelo lagu tunto ayaa dhinaca kale waxaa ka jira dayacaad weyn maxaa yeelay ma jirto cid u taagan inay u gurmato qofkii ay baddu la tagto dhallinyaro dhowaan u dabaaltagtay xeebta liida ee magaalada muqdisho islamarkaana ay baddu la tagtay kuwaas oo dhammaantood dhintay shalay iyo dora iyadoona dadweyne fara badan oo isugu jira ehelada dariska iyo asxaabtii wiilasha ay dul saarnaayeen dhagxaan waaweyn ee badda dacalka ku haya iyagoo badda gudaheeda ka eegaya wax mayd ah oo dul sabbeynaya mid ka mid ah hooyooyinka shanta wiil ee asxaabta ahaa kana mid ahaa ardaydii dhowaan u fadhiisatay imtixaanka iskuulka ayaa ka warantay sida ay wax u dhaceen xilli ay badda qarkeeda taagneed islamarkaana ay ka muuqatay murugo aad u badan
daahir la yidhahdaan ku lahaa ciyaalka kaleetana xaafadda dariskaygaa waaye wiilasha waxay ahaayeen cayaartooy ay ahaayeen ardaydii waxay ahaayeen iskoolka ka qalin jabisay oo daraad imtixaankii ka qalin jabisay qaar baa ahaa qaarna qaar jaamacada dhiganayay ahaayeen waxaa waaye annaga waxaan ka cabasho ka nahay maanta wiilkayga aniga horta waa maqan yihiin wiilashu waa maqan yihiin maydkooda hadda lama haayo waxa waaye shalay markii wiilasha harqadeen askarta waa loo tegey waa loo sheegay waxaa la yidhi maxay ahato wiilashii wiil baa u tago wuxuu yidhi wiilasha waa harqadeen halkaas wiilasha cayaartooyda oo koobka sitay way harqadeen halkaasay gacanta taagaayeen wax caawiyana waa la waaya waxay yidhahdeen annaga shaqo kumalinay dhaheen doonyaqaata raadsada wiilashii micnaha shala waxaa badbaadola'aan baa qabsatay wiilasheenna badbaadola'aan baa qabsatay waxaan leenahay hadda wiilasheeda anigu waa lalaayay wiilkaygii iyo wiilasha kaleeto waa lalaayahay dayac baa jira dayac baa jira badda liida waa la dayacay dhallinyarada waa la dayacay shan nin inta dhimatay wax badbaadiyo la waaya oo halkaasi maydkoodii sii hordahayaan aad baa uga xumahaya aad baa u murugoonahaya aad baa u murugoonahaya waalidiintu waxay isku raacsan yihiin in dowladda federaalk ay si weyn u dayacday dhallinyarada u dabaaltaga xeebta liida ee magaalada muqdisho halkaas oo iyada dadku ay isugu yeertay ilmo ilmaheenna ka horreeyay inay badda ku maqan yihiin qaarkood shala soo baxe ilmihii soomaaliyeedna maalmuba sidaan ku laanhayaa maalinka maantaya annagoo ah dadka shacabkaah soomaaliya oo waalidiin iyo walaalo intaba ah baan maanta waxaa taagannahay intaan ayaan darro darteed wax maamulkii dowladda ah oo nala shaqeeya ama doonyo nagu caawinaya ama wax nala raadinaya ma hayno dadkii kalen sidiisi ilmihii soomaaliya badda ugu jiraan wax taxadar liyaada badda dhexeeda ka muuqdana ma leh waxaan codsanaynaa in badda liida nidaamka laga bedelo oo ilmaha looga cesho biyaha waana qof walbaa wuxuu leeyahay hal saac oo ka midan kuwi halkii saac qofkii meel kuba ogin muddaa la rabnaa in badda dhexeeda wax nalakala goobo qofkiina lacag dadkuna lacag ma wada haysa lacag yaruu u baahan yahay lacagtina waa hal saac kastaba waa fahmi kartaa in loo baahan yahay lacag meydadka afar ka mid ah wiilasha ayaa ugu dambayntii la helay laakiin ilaa iyo iminka mid ka mid ah shanta wiil ayaana meydkiisa la helin liido waa meel dhaqanka reer galbeedka oo kale ay ka jiraan tumashada iyo isticmaalka maandooriyahani ku caanbaxday xilliyada habeenkini waxaa iskula hooyada ragga iyo dumarka ajnabiga kale ah iyadoona dadka la dhaqan dooriyey ay usoo dumasho tagaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro ka fuliyey dhulka soomaaliyeed ee kenya haysatay iyo meelo kale warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamadii dowladda federaalka uga dhaawacmay dagaalkii daraad ka dhacay deegaanka warciise oo la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobolada jubbada hoose shabeellaha hoose banaadir iyo hiiraan qarax ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan xarunta ciidamada asluubta ee magaalada muqdisho ee u dhow isgoyska ex control afgooye ee muqdisho weerar toosana waxaa lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin agagaarka excuse control balcad ee isla magaalada muqdisho dhanka gobolka hiiraan ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa qaraxa waxay la beegsadeen ciidamo ku sugan bariga magaalada beledweyne geesta kale ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan janaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dhanka gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay weeraro ka dhana ciidamada kenya waxaa la weeraray farsimaha ciidamada kenya ay ku kala leeyihiin kulbiyow iyo weliba cabdalla biroole ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa jihooyinka lagu duwan waxay ka weerareen kenyaatiga farsimahaasi ku sugan diryaanka hubka ayaana muddo laga maqlayay weerarka kenyaatiga lagu qaaday ee cabdalla biroole ka dhacay waxaa barbar socday weerar kale oo lagu qaaday ciidamada maamulka jubbaland ee kenyaatiga halkaa jooga garabka u ah dhanka dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysataan ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay mar kale weerar toosa ku qaadeen ciidamada kenya ee ku sugan qorof xaraar oo gobolka wajeer ka tirsan dhowaanayay ahayd markii halkaasi weerar toosa ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ku qaadeen ciidamadii dowladda federaalk uga dhaawacmay dagaal barraad ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa la dhigay isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho kuwa oo lagu daweynayo wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka xasan xuseen xaaje ayaa ka soo muuqday mid ka mid a isbitaallada asiga oo ku foorara askarta oo dhaawacyo oo qaba islamarkaana wejigiisa murug laga dareemayo wasiirka ayaa waxaa booqashadiisa ku weheliyey xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka ah dagaalka oo ka dhacay deegaanka warciise ee bari ka xiga magaalada jowhar iyo nawaaxigiisa ayaa waxa uu sababay dhimasho dhaawac badan oo soo gaartay dowladda federaalka ciidamadeeda tirada dhimashada ee ciidamada dowladda federaalka ayaa sii korortay iyadoo halkii marka hore siddeed iyo toban ahayd iminka gaartay kow iyo labaatan askarta la dilay waxaa ka mid ah saraakiil uu ku jiro gaashaanle maxamed cabdi waaxid kaasoo si weyn dalkii dibadda geeridiisa looga hadalhayo dhawacyada ciidamada dowladda federaalka ee dagaalka wax ku noqday ayaa la sheegayaa ugu yaraantii inay gaarayaan afartan iyo laba walow ay suuragal tahay in intaa ay ka badan yihiin ciidamada dowladda federaalka ayaa dib u gurasho sameeyey ka gadaal markii xaajadu ay ku adkaatay bulshada ku dhaqan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dhigay isku soo baxay uga soo horjeedaan maamulka halkaa ka arrimiya sida warbixinta warkan uu ku eegayo mahad cubeyd dadka ku dhaqan degmada wallaweyn oo ka mid ah bulshada ugu badan ee dhibaatada kala kulma ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ayaa dhigay isku soo baxay uga soo horjeedaan maamulka halkaas ka arrimiya dadweynaha ayaa sheegay in ay joogto noqotay dhibaatooyinka lagala kulmo maamulka oo ay ugu weyn tahay inuu weeraro guryaha dadka shacabka ah qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa sheegay in rag ka tirsan maamulka ay dhowr jeer dhallinyaro ka dileen waxaana ay cod dheer ku sheegeen inaysan aqbali karin tacadiyaadkaas raadmada dagaalamayey oo baasuukaan uu garaacay wiilow naga dilay oo maaragtay ma ayidsanin mana raaci karo maxaa soo haray ninkana dil waa yahay mabaan sabanka noogu garaacay wiilkaan kala gooyey waxaana mas-uulkaa wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed annaga mas-uul nooma aha mana noo daqan doono mana yeeli doono mana aqbalayno baadalan aragaanon baadalo baadalan aragaana yaa taasayti cadaalad meero korno waayo wilisha ilaa hadda maalinkii degmada kooy axmaqeera weerar qaadi ma eero kor may kahaayo saddex biyaa jilaa weerar gurishee laha ka weerare kastay ma jarto taas dawladnimo ma eh taas dawladnimo ma eh mana qaadaan mana qaado doon meeno meeno meeno maxamed abukur laalaalushkaadaawaay wallaweyn waxaa marar badan lagu dilay dad ahlu tawxiid ah iyo kuwo kale oo hab qabiil loo laayay waxaana dadkii la dilay ka mid ahaa sheekh magaalada ka akhrin jiray tafsiirka iyadoo dilkaasi ay geysteen ciidamada maraykanka u shaqeeya ee afafka duubta jilbahana bambiirooyinka ku xirta kenya oo boqolaal gaadiid ah ku weysay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa turkiga ka iibsanaysa gaadiid nooca ciidanka ah sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed amiin dowladda kenya ayaa waxay shaacisay in ay turkiga ka iibsanayso gaadiidka ciidamada kadib heshiis muddo u socday oo ay isku afgarteen arrintan ayaa ka dambaysa kadib markii ay xukuumadda nairobi lumisay boqolaal gaadiidka nooca dagaalka iyo kuwa booliiska isugu jira kuwaas oo ku burburay qaraxyo ay kala kulmeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada qaraxyada shirkadda turkiga ee horumarinta gawaarida ayaa dhankeeda waxa ay shaacisay in ay kenya ka heshay codsi ah iibsiga gawaarida ciidanka dowladda kenya ayaa horey shiinaha ugu eedeysay inuu ka iibiyey gaadiid u nugul qaraxyada mujaahidiinta waxaana qaar ka mid ah jenaraaladeeda fadhiidka ah ay ka cabsi qabaan tayada gaadiidka laga iibinayo turkiga gaadiid gaashaaman oo uu turkigu u qaybiyey ciidamada dowladda federaalk ee isagu sida qaaska ah u tababartay ayaa si joogto ah waxaa loogu burburiyaa waddanka waxaana ugu dambeeyey weerarkii warciise oo lagu gubay afar gaari oo laba ka mid ah ay ahaayeen kuwa gaashaaman xukuumadda nairobi ayaa sheegtay in bisha agosta ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay soo bandhigayso gaadiidka ay ka iibsanayso turkiga waddanka kenya ayaa noqonaya dalka saddexaad ee ku yaala qaaradda afrika oo shirkadaas turkida ah kasoo iibsada gaadiidka dagaalka afhayeenka ciidamada difaaca dalka kenya ninka lagu magacaabo ziborah kiyoko ayaa sheegay in dalkiisa uu ku howlan yahay la dagaalanka dagaalyahanada islaamiyiinta ah ee uu ula jeedo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uuna tilmaamay inay aad u badan tahay baahida ay u qabaan gaadiidka dagaalka halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina shil khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalo ku taalla galbeedka waddanka turkiga wararka naga soo gaaraya galbeedka waddanka turkiga ayaa ku waramaya in halkaas uu ka dhacay shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah oo rakaab siday iyo gaari yar oo nuuca raaxada ah kaasoo ka dhacay magaalada denisle oo dhacda galbeedka waddanka turkiga sida ay sheegtay warbaahinta waddankaas waxaa shilkan ku dhintay saddex ruux oo laba ka mida ay ahaayeen nin iyo xaaskiisa halka midka kalena uu ahaa darawalka gaariga baska ah waxaana sidoo kale shilkan ku dhaawacmay shan ruux kooxaha gurmadka degdega oo soo gaaray goobta uu shilka ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in dadaal dheer kadib ay ku guulaysteen in burburka gawaarida ay ka helaan saddex ruux oo meyd ah iyo shan kale oo qaba dhaawacyo kala duwan kuwaasoo ay u qaadeen isbitaalada si loola tacaalo xaaladooda caafimaad warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa